marka ciidamada waxay ugu weyn faranseen biyaha safara oo miinaha way ku dhiyay magaalada naftigeeda muqaayo oo ciraabti galowdii waa liinseedin jaray dad mas-uuliyiin oo magaalada dadkii mas-uuliyiintii ahaa waa miila sameedeen iyo uga liin diyaariyahmune waqti badan iyaba miila seeda jireen sida la sheego markaa qaraxas miila iyo liingeliya hal iyo liinamadii kolba laga diyaaray ciraabta markii la musaaxo kala haysi markii liila sameedeenna qaraxii kufiyay miila laakiin ilaahay hadii dadka kale oo ariir emis balaagan dadkale walba kadeerna way badhiyey marka iyoogii ka dhaawacmeen dhaawac oo mas-uuliyiinta ciidan fudisi laakiin way garaw naqday istaaf iyo haddana ilaalad iyo ya okay marka gudoomiye wali fudaane markun kooleyse qaraxa aada sheegtay oo dhulkulanka aasi ama nooc may haay nin sharaxba qaraxaasi wallahi qaraxaas horta qarax miino miina joogtii dhulka la gelin jiray laakiin guri ooyo islaamta meelo gahowri waa kasoo gaarsiya kaganacsanaasi korshee waa miinamadii la saaray xeraabtii waa ka magii baryo meylas fadheerana marka hadda ayaa magun dadka security meelo maylaray mar walba walba hadari jiray abaarto markii lahaado liisdakada kadibna mar garaxa dhii jiray adugu hortii bir noocaasa isticmaali jiray marka de meeliyo waqti badan kanagnagdeen sida la sheegayo marka miinada dhulka malgelin wayba la saaray jiingada korsheeg iyo saarnay marka waqtigiyo diyaar meelo ka nagdeen waltaabadi saasaan dii garaxa okay marka meeqa qof oo mas-uuliyiinta aada sheegtay inaska jareen meelo kooji dhaawacyada hadeereen meeqa ahaay mas-uuliyiinta horta lama qof ahaayeen lama ku-xigeenadan maamulka degmada kumida dadkiyo la socday staafka ahaayeen badanaayeen kumuudi oo kaleda la socdeen laakiin dadka hadda ka dhaawamay staafki oo dhibaatada badan deertay shan qofo iyo naftiyoona firri hadeeren iyo weliba shaldaron iska nagdaana dhaawacdeen qodoba qof okay markii wali ii sheegtay ini made hor meelasay lanfadheeda jirna mas-uuliyiin seeda jirna see laka ogaaday ini geegi meelasay ha fadheedayaan meenadaasi lanka diyaari wallahi de horta beledka beled weyn meel yar way waa meel oo kooban meel walba lan walba meelanti isumeel fadheedo inta badan wala dareero karo lan walbana adowgiina walqal shaqadiisa waliba la dareeray dhaqdhaqaaga mas-uuliyiinta iyo dadka iyo taargetkana marka sidaas dartee maqaayadan mar waliba hiraaba fadheeda jiraan qarxanata markeediya aan gurigaya ka suganay maroogna meele ola aan ka baraarugni halmar jugdiis iyo walaashii ahayn laakiin mas-uuliyiintan sida la sheego hiraabkasa meelesa gahown seeda jiraan abaartiyo markii ilaa hiraabtii hor intii hafiis shaqooyinshoon ku baxayan meela fadheedayen marka lan walba wakti shaygiisa adooshii meeli ka galaan iyo walwalba ka qabsadaan saas dartiya marka yaa meeli walay ka qabsadaan daawagana marka dhibaatadiis iyo walaashayna way bambadadeen staafka iyo qofkii hataa markaas meelo wala maqaayada iyo roogi hataa wal kala marka deerada shicibkii kale magaalada roogin wal marka deerada laakiin iyo markaas iyo walay ka qabsatay maqaayadiin marka meelo korna saadoon sida haayan saniilayo ka shaqeeyeen laakiin marwal weyn saada jiran iyo iyo miilagawdi wala quraaban aan diyaar garow markaas kadibna shaqooyinsho okay marka dhaawacyada toddobada qof mas-uuliyiinta iyo ciidamada staafka ahaayeen iska jiraan dhaawac oo hadda magaalada baydhabo ama meelka lan qaaday oo xaalad caafimaad jarte shanta qofood wayba dadka mas-uuliyiinta ee horta oo lamada qofood e inkastoo iyo lafaadisho shal culays badanyaro dhaawadiyo shal culays badanya haddana lamadiyo qofood oo ji shantii qofooda istaafka ahay dhaawasho shal darmay yoog laakiin ciidan dhaawacnayen shanta qofoodoo istaafka ahay bise saacadahadalaina tagay halka hor ano tabeemano way lahandaray baydawo haddii meel wala qobado waayen haddana ina muqdishadii dar iyo meel kale ku dheer wayba jiraan dad madaga ku dhaawacan oo ciidan dad badan dad oo qorshooda shabag nagaleena jiraan dhaawacyada shal ulusiyo naftiyo sida qofooda kumada garaabway iyogi markaan aan la dhaafeen una way baandarday baydow okay meelasay wale ku suguna ciidamo ku tirsan midooda africa ee amison gaar ahaan ciidamada etoobiya kuwaitana dadkaasay ini gargaar degdega caafimaad iyo helaan wallahi gargaar wal magaalada dhakhaatiira roog dawooyin oo koonfur galbeed wasaaradda caafimaadka niishaantanin yaalan dawooyin badan halii heli wal daawey wali gargaarta liiga suuqii koray dhakhtarkii inkaroonay magaalada markii unu la talanina way ibreen dadku madaga ku dhaawacyo badan culus ku le oo qaar madaga madaga lafaashi jabeen iyo dadka oo shabaga nagdeen oo waxyeeladii ciidan badan un walba ku qabdo korno way ban baahan yihiin raajid way ban baahan yihiin computer shaqooyin u noolo ugays badana baahineera saas dartiya marka way ka qasbinaanay shanta qof hasdaafid bay dawladjay hoob meeli walaqoqobad wayna de mas-uuliyiintii koonfur galbeed iyo meeli roogan iyo waxdana meeli kaleedo meelistaanta kale gudbi koran gudbi ama magaalada sido lakuwahay waqti dheera go-oman hayti meelo adeegsi iyo dulfayda maa meel magaaladii baawar hagalaan isku bahowmaa adeegii liinkala koroba isku qoobanay wali liin gobda korina walan gobdi nimankaas isoo markina jeenin haamun hadda suubin waa ku badayoba ma suubii koran waayo qarab karba mahiyaanayoon naftiyo ba emergency la suubii koran haayageena magaalada qabteeba liinka suubii kadib yoona sida oo kale gudbii koran lenunas gudbiin saas walka kal iyo waladeega iyo hadana waxa kadeen kalena ma jaro okay marka gudoomiye markii la fiiriyo xaaladda abni degmada qansax dheere sidaada sheegtay muddo badan iyo godoon saarnaagtay deegaankaasay bal hadda xaaladaha oo kale madii khataradan oo dhiyan oo kale may tallaabo eh oo maamulka degmada qorshaysan oo arrintaasi lanku guduba kor islatay wallahi de biyo galnyaaga oo linku koon bahe wali waaha magii oo la fiiriye dadka way linku baha kore ani dadaal la suubiye dadaal walina tabartaan ayna diyaarihe suubini guutaan gaarhan uno wali o degmada waxay wali uno diyaar gareen in uno habaysado ina suubiye kolka suubini si hatay haddana koonfur galbeed iyo dowladii federaalka iyo shaqooyin badan aan baahayeen ini oo go-doonka iyo dhibaatada wadanka konkobaha soomaaliya badan laqadna gaar ahaan degmooyinka oo koonfur galbeed oo gaar iyona go-doon horsataan oo kale oo lamadana waana diyaarsanyin wal oo laka talagalaya jira qaar dadka malawadaaga korna wari oo oo la suubiyo la fadaaymis hadda talagal eh laakiin mar walba wayba diyaaringana inuu shaqooyinkii unu wariyana awooda korna tabartaana diyaarsan unu goban okay markii qaraxaas dhigi ku dib may tallaabo ee maamulka iyo ciidamada oo sameeyeen tallaabo ay qaadeen qarax horta markii dhigi kadib marka gurbada la suubiyey intii oo dadkii dhaawac iyo wali la daaburo koro la daaburo ani un wali gargaar suubi korna suubina dadkii shaqadii hayti baaris iyo dabagal shaqadii hayna shaqadii ka mashquulsan ilaa isaatun dalku wari dabadaydiyan laakiin haddana sadeeka kooy waqti dheeraninka dambaysiino dagaalada dhasiyaqarha kudhiyo walayo ilaahiyaninka kasalkala saadana dadaal badan haysaray dadaalkiini oo lasii lamarjibaaro iyo ani oo wari sabato walaanka kooyn iyo baarisa suuqii umudi dadkii kalug lahay ilaa isaadan gobani majara laakiin wayba ka shaqeeyo hayna saadun aniga un dabagal suubino ogaana meedi dhibaatada lainku kooyti haddana si oo markaranka dhihayna lain diyaar garow talada un hadda ka jarnanta saas okay marka inka dambayntii n adonin sharaxaasa xaaladda degmada qansax dheere waktigan ila hadala agtay qaraha kudib mas-uuliyiintiini magaalada baydhabo lahanqaadiyo arti dhaawacyadiyo xaaladda guud hadda degmada iyo socodka gaadiidka dadki iyo goobtii ganacsiga sidee xaaladeeta
saacado kadib laqasaan sisirtaa kadib magaalada adeegsi sidii caadiga ah annagadii de meeli wala ku dhiyanta iyaba baaba'day oo dhismadii iyo walaasheeda dhulka la galay eberu laakiin magaalada intii kale adeegiisa dibaha annagadii magaaladii dadkiisa adisa tartiiba meel rayg hadda galbisho iyada handegi way diyaay tartiiba handiyana dadkii daafini haddana ini oo yo shaqaysadaano nolosha horumaradaan dadkii oo shaqadaas lahay oo maanta shii ku shaqeeyana wayba ka guda jirana xaaladiyo imaaniyo sidii xaaladosha mogaada falen dadkii shicibka hayna ganacsi soo dibhankanada wal ilaahay awoodada boordaa male
ciidan maasasa gudoomiye